fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawiyskala dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka oo si toosa idinkaga soo tabinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari toddobaad walba waxaaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda fmka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada fm-ta ee hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona haweenka qaxootiga ah ee xabada u doona goobaha ka baxsan xeryaha iyo caqabadaha ku xeeran noloshooda qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah waraysi ku aadan ariiri dhinaca biyaha ah ee wajahayaan qaxootiga ku cusub xerada xagardheera ee deegaanka faafi kama marno xubintii shakhsiga toddobaadka oo aan ku wareysan doono maxamuud axmed cabdalla oo ah wiil dhalinyaro ah oo fursad shaqo abuura ka helay ganacsi ay leeyihiin dhalinyaro qaxooti ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed haweenka qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa dhibaato badan u maray sida ay u heli lahaayeen xaabada dabka lagu shito taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah maadaama aysan iibsan karin xaabada oo lagu iibiyo kareetadii ama gaardimaarkii lacag ka badan konton dollar haddaba haweenkan qaxootiga ah oo koox koox isku raaco ayaa baadiyaha fog ee ka baxsan xeryaha u doonta geedaha dabka lagu shito kuwaas oo dushooda ku soo qaataan iyadoo qaarkood ay cuntada ku karsadaan halka qaar kalena ay ku iibiyaan suuqyada xeryaha si ay u kabaan duruufahooda nololeed faadimo xuseen xasan waxaan la kulmay iyadoo kasoo gashay safar xaabadoon ah marka waxaan ka hadlaynaa jaawadan dhibka aan ku qabno ee rafaadka annagoo degan qaxootiga cusub ah oo gaar ahaan boolo bakti degan marka markaan xaawada doono cabsi badanaan dareenaa dhib badanaan dareenaa wax oo maanta oon iskaga bixina jaawadii iyo awood fara badan waxaan leenaha malaha dad oo soo hayaamoo xoolihii wax kasoo dhammaadaan nahay meesha iska joogno haddana maxay aheedoo wiilkan baa soo socda noo yimid annagoo xaawada keeno nala soo kulmay qoryahan intay ka doontiin marka waxaan ka doonnaa meelo fogfogo halkaas eh aan xaawo iska soo aruursanaa marka waxaan dhihi laheen dadkii anaga hay-adana haddana wax nagu filan inkastoo na soo dhaweysay ayaga iyo kulli wixii kenya kuma haysan yihiin ilaa tan labaad waxaa haddana dhib nagu ah wixii nala siiyo haddana wax gedmaaya aan ahayn oo qamadiiha nala siiya haddataa inkastoo ilmihii shuban iyo calooshooda wax ay u dhintay qamadigi haddana tan labaad waxaa noogu sii dhib badan tubooyinkii tan labaad haddana qoryihiiba ha ugu dhib badnaadeen cabsada iyo dhibka iyo rafaadka intaasaa noo weli waayahay idinkoo dumar ah inaad dhulka fog ee baadiya ah xaab u doontaan culas idinku qasbay muxuu yahay waxaa nagu qasba waxaan ku gadana malaha dadka heesta way gataan saddex kun afar kun wixii la dhawa iibsan karaan annagii maba heysana waxaan haysanin waxaa marmar la helayninba wixii ilmihii shihi loogu dhigan lahaa amba caanihii duruufta nagu kalifta waxay tahay inaan duurkaas aadno oon soo rafaadno qoryihii anagoo haraas subaxaysaa u baxno waxaan dhamaanaa sagaal saac waxaa nagu kalifay duruuftii darteeda waa tahay xillidii qaar ma jiraan inaad cadiye la kulantaan ama dabcan handadaad maadaama duurka uu fog yahay idinkana aad tihiin dumar oo ay fududahay in dabcan laydin dhibaateeyo
wax oo hadda annaga dhibaato saas aan la kulanno annaga wax dhibaato hadda aan la kulanno male ilaa dad oo lasoo dhibaateeyey amba dad maanta oo lasoo kulno dhibaato waa iska jiraan annaga hadda waxaan lasoo kulanno male annagoo nabad qabnaan mid ilaa marmar way iska jiraan wayna iska dhacaan dad oo dhibaatooyin lagu suubiyey ilaa annaga hadda wax dhiboo na soo gaaray ma jirto tan labaad haddana waxaaba danta iyo duruufta kuu keenaysaa dhib ha kuga qabsato amba dheef in qoryihii aad raadisa hadad waxaad ku gadato aadan hayn ilmo yareerna meesha ay kuu fadhiyaan waxaad dab ku shidatana aad haysan danaad uuraysaa inaad dhibka u gasho aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd faadimo xuseen xasan oo ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee xaabada u doona deegaanada ka baxsan xeryaha waxaana igu warantay deegaanka buulobakti ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab sanadihii tegay xeryaha waxaa ka dhici jiray tacadiye ay la kulmaan haweenkan qaxootiga ah ee xaabad u doonto goobaha ka baxsan xeryaha balse iminka haweenkan ayaa bilaabay inay qaabka kooxa isku raacaan si ay isku heshadaan maadaama ay adag tahay in la dhibaateeyo koox wada jirta dhinaca kale dumarkan qaxootiga ah ayaa barnaamijka la wadaagay habka ay nolol maalmeedkooda uga soo saartaan xaabadan ay ka doonaan goobaha ka baxsan xeryaha ayagoo ka warbixiyey dhibaatooyinka ku qasba inay xaabadan u doonaan goobaha ka baxsan xeryaha waa tahay sidoo kale dumarkan qaxootiga ah ee sida maalinlaha ah baadiyaha fog uga doona xaabada ayaa ka waramayso in qaabka ay noloshooda ugu kaabaan xaabadan ay ka soo qaadaan duurka xaawada waan soo gurnaa dadna way ku shaqaystaan dadna ku dabka kushida ku keena maanta hataa qoryaan guraan gacanta hataa dhaaqana markaa ma arke maanta hataa qoryaan jirna waa iska gurana laakiin dhib ma laha ilahay amarkiisa ilahay naga bixi wax karaa allah noo keena haydaha samafalka dadka waxay noo qaban karaan inay noo gargaaraan aad ugu baahan waa tahay qaarkiin markay soo guraan way sii iibiyaan Qa- qaabkeebaad markaa u iibisaan oo maxay noloshiina arrintaasi ka dhabartay waxay dibireen qudaarti nyaanyadii ma aragtaa soorti waxaa lagu shiday qamida in la shida roobada lacag lagu soo shida lama haayo annaga shaqo kale ma haysan saabuunka hataa waa nagala reeb saabuun hataa waan ku gadanaa qudaarti aan ku gadanaa qorihii dadka qaar saasay ku nool yihiin dadka qaarna xamaali dhabarka waxay kusoo xamaaleen raashin keer ay soo daldaleen ay ku nool yihiin dhibaato badanoo meeshaan ka jirta waa tahay waan arkayaa waad goobaysaan qaabkeebaad marka goobtii imsaa iibisaan goobta afartan shilin tan ugu yar labaatan shilin waay soddon shilin labaatan qofku si uu ku dhaha waa labaatana wataa maanta qorin mal hadduu ku dhaha labaatan hataa waa la siiyaa soddon waan bixinaa afartan waan u dhignaa saasaan u goobaynaa waayahay maxay marka noloshiina ay arrintaasi ka dhabartay qudaarta iyo adib waxay dabka la saarayaan ku ah, ma aragta iidaankayaan ku qabsanaa qamadi waaba nala siiyaa sokorti qudaarti caleenti cusbudi intaasaan ku qabsanaa saakii aan baxna toban saaca la joogo hadda iyo wax la sii jiraan toban saaca la amaana koo iyo tobankii toban saac toban saac iyo bar saddex saaca suuq la aduurka la aduurka lama ka saa waxay joolo dawaagaha iyo qashimahaas ay kala baxaan leena saddex saac waxay ka damaan duurka toban saac iyo ka horna wax amaanaya malaad dhibaato badanaa jirta maanta maanta ahaba in dadka gadaal ugu yara heriyaa nimo meel fadhiyo karetoole inaan soo mariya waxoogo iyo soo cagu jugleena anoo cabsanay inaan amaad argagaxsan kaarboon qori ma lahay leeyihin daraanta mar la bixinay arkayni annaga qorihii in nala sii oo noola gargaar oo noola ogaasi godob ee noola fiiri kaarboon markaan nahay nala qaymee nala daryeelan u baahana asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ahay qaxootiga cusub waxaan ka deganahay boolobakti ka korobaahanaha degan ayaan ahay dhibaato tiro badan waxaan nala siiyaa qamadi qamadiga naguma filno jakuulo ma lihin waxba ma haysanno wax oo micnaha nolosheena ku filo ma haysanno raggeenna ma shaqeeyo salaadii waan baxnaa dhaqdhaqaalaan aadnaa ciyaalkiini may habaabeen qorax miyaa dishi dhibaato miyaa ku dhacday gaajo miyaa dishi fikir iyo barbareen annagoo nugu furyahan waqtiyaha galabadii kow iyo tobankii aan imaadnaa sidii ay tahaaba haddana markaan imaadna wixii micnaha aan soo shaqaysanay wax ama qudaar ahaa ama micnaha sakor ahaa ama caano ahaa ama wax lacaba ahaa wax noo kala go-a aysa jirin qamadi oo micnaha keligiis ah ayaa nala siiyaa qamadiga haddii dibka aan saarano oo cashi uu noo noqdo een macnaha qa- een aan ka dhigano iyo qurac aan ka dhigano oo dib aan saarano wax aan ku darsana ma haysana wixii aan micnaha aan soo shaqaynana wax nagu filan ma aha waxaan helaynana malaha shaqadii wax meel taallo oo meel laga helayo ma aha guri aan dhoobnaa een waxaan dhaqnaa dhar een sidii ay tahaba hadda albaab oo micnaha kuu furan ood gelayso oo kuu diyaarsan aysan jirin Ee, dhibaato tiro badan oo barbareen oon qiyaasneen oo abaarihii iyo dhibaatadii wadankeeni naga soo kicisi wax hadda alxamdulilah rabbi alcaalamiin waaban ra- qamadi iyo waxaanba helnay iyo wax baan helnay laakiin daryeel ma haysano wax daryeel la dhaha ma haysano geedi ma waa waa haysano.
tahay maadaama aad tiraahday shaqa toosa oo aan subaxdii u kalana ma lahan qaabkeebaad marka shaqada u baada goobtaan xeryaha qaabkeebaad u aadaan oo isku qaybisaan waan iska baxnaa waan iska baxnaa wuxuu ilaahay noo qora albaab baan iska garaacanaa gabara shaqa ma rabtaa maama shaqa ma rabtaa waxaan dhahnaa haa ninkii na dhaha waan u shaqaynaa ninkii micdo lahay aan waxba na dhihin oo shaqa ma u baahni ana dhihina waan iskaga wareegnaa salaaddii inaan baxno oo ciyaalka annagoo waxba u haynin oo shaqana soo waayni aan u imaadna iyagoo sidii ahaa laga yaabaa marka dhibaatadaas marka dhibaatadaas ayaana haysata wax hadda oo barbareen ama soo dhaweysme ah oo u n ah waan haysanaa oo waan qamadiyaan ka helnay laakiin waxaan qamadigaas aan ahayn aan ku haysana ma jirto abaarihii iyo dhibaatadii wadankeenna naga keentay wax aan ku haysano ma jirto wax soo dhaweysme aan ku haysanaana ma jirto aad bay mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahayn qaar ka mid a codadka haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinayay xaabada ay ka doonaan bannaanka xeryaha waa hagaag waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamuud axmed cabdulle oo ka mid a dhallinyaro shaqo abuur ka heshay shirkad ganacsi oo xarun lagu iibiyo badeecado ay ka keenaan dalka dibaddiisa dhowaan ka furatay xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee dhowaan ku biiray xerada xagardheer oo ka cabanaya caqabad ka haysata dhinaca biyaha gaar ahaan haanta qaxootiga loogu shubo biyaha oo aada uga fog meesha ay degan yihiin oo ah cidhifka ugu shishaysa ee xerada xagardheer haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga maxamuud axmed cabdulle waxa uu ka mid yahay dhallinyaro la shaqaysa shirkad ganacsi oo dhowaan xeryaha qaxootiga ka furatay xarun lagu iibiyo alaabo ay ka keenaan dalka debaddiisa dhallinyaradan oo markii hore shaqola'aan ahaa ayaa hadda nolol maalmeedkooda ka dhacsada shaqada ay u qabtaan shirkadda maxamuud oo horjooga oo ah dhallinyaradan ayaan ka waraystay shaqadooda iyo waxa ay fursadani uga dhigan tahay waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa faahfaahin la xidhiirta waxyaabaha ay iibiyaan waxaan iibinaa alaabo badan oo jukuleed iyo buskud iyo alaab noocaasa alaabtaas waxay ka timaadaa waddanka dibaddiisa waxay ka timaadaa waddamo badan turkiga maleysiya iiraan masar qaar waa keeg oo masar bay ka soo baxdaa qaar waa wayfaris waa buskul oo eeraan bay ka timaadaa jukuleed iyo buskudku wuxuu ka soo baxaa wada socdaan waxay ka yimaadaan waddanka turkiga kambanigana wuxuu markaas hore wuxuu ka diiwaan gashanaa turkiga waddankana shati buu siiyey shirkaddan waxaa la yidhaahdaa uu turkiga uga diiwaangashan tahay tooran iyo soomaaliya iyo etoobiya wadamo badan wuxuu uga diiwaangashan yahay tooran oo shirkadda guud baa tooran la dhahaa baraanjiga kenya waxaa la yidhaahdaa markaa fiirshe noocyada aada iibisaan oo ama buskudka ama nacnacyada iyo waxyaabaha kale oo macmacaanka waxaan iibinaa dhaliiso dheelo oo jukuleed ah kalassig oo jukuleed ah oo boqol garaam iyo konton iyo laba garaam coconos oo isna jukuleeda rocco oo jukuleeda alaabtan la yidhahdo soconeed oo isna jukuleeda krama alaab la yidhaahdo iyo kamara oo iyana keeg ah kingi keeg oo isna isna keeg ah oo masar ka timaada alaabahaasanu markaa iibinaa alaabaha aanu gadno markaa waxaa kale oo waxaanu kasoo waxay ka soo galaan wadanka dalka dabaddiisa waddamada aan kuu sheegay marka annaga kambenigu wuxuu ka furan yahay nairobi baraanjigan xagardheer buu ku yaalaa wuxuu marka sabalayd gareeyaa oo siiya alaabta saddexda xero oo dhadhaab hoostaga calinjuquur tuulooyinka la mida marka wixii gaarisa ka soo rogan baanu siinaa marka annaga dad naga qaata oo la gudbaa way jiraan oo xuduudka kala baxa laakiin annaga ma gaadhno intaa uun xeryaha qaxootiga intaan ku dhowdhow baan annagu geynaa alaabtan ama waxyaabahan macmacaanka u badan waxaad moodaa inay xeryaha ku cusub yihiin sidee dadku ula qabsadeen sidee se loo iibsadaa
dadku si fiican bay ula qabsadeen waa la iibsadaa hoolseed baanu annagu ku bixinaa waxaa jira qaar tafaariiq qaata oo kuwaanu sii siino baraanjiyadaan sii siino kasii qaata marka si fiican baa loola qabsaday idinku xagardheer baad joogtaan dhallinyarada xagardheer baad tihiin sidee ku hesheen shirkaddan ad wakiilka u tihiin ee alaabadan bannaanka keenta walaahi way fududdahay contactiga dee dadku asxaab iyo dhallinyaro iyo xidhiirka si fudud baa loo helaa marka shaqaduna waa iska laki waa iska nasiib marka waxaan ku helnay dee dhallinyaraha isdhaqaan uun iyo arrintanoo la qiimaynayo oo nimankan oo shirkaddan oo socota oo meesha indhaindhaynaysaan nala kulantay bulshaday waraysanaysaan ka mid ahayn kabacdin waxaanu fursad u helnay inaan shaqada annaguba wadno markii hore waxay nagu soo gashay wakhtigii la qiimaynayay oo ay qoladanu ay safarka ahayd oo sahanka ahayd bay nala kulmeen waxyaalaha markaa magaaladu u baahan tahay ama gadmayabaa waraysina nala yeeshay deen markaa waa ka warbixinnay dhulkii u baahnaa baan ku hagaajinnay kastam fiican baanu u keennay xidhiir fiican baan la samaynay oo markaan la shaqaynay kabacdina waxaan ka helnay shaqo deen markaa dee qofba xilliba shaqada helay eh aniga markii ugu horreysa saasaan shaqada ku helay kabacdina shaqaale dambe oo aan sii shaqaaleeyaa jira oo hadda ila dhowr ah marka marka baraanjiguna wuu furan yahay waxaa noo dheer shaambooyo kareemo ku dhiishino alaabta dee jidhka la marsado aan kuwa laysku caddeeya ahayn iskaxaragada ah nafaqada oo shaambooda iyo dhallinyarada jeelka timaha ay marsato iyo alaabtayadeeda la hubiyey oo jarmal ah baa iyana shirkad kale oo kambani kale oo isna ku dhex jira kambanigan oo mataanan yihiin baa isna ku jira marka labadaa nooc baan iibinaa macmacaanka iyo alaabtaas shoobinka ah marka de shaqadana waa shaqo iiba u baahan xirfad sidee idinka bulshadan badan ee xagareer joogta laydinkaga doorta inaad noqotaan ama adigu aad noqotid wakiilka guud ee shirkadda halka u jooga wallaahi horta markii hore daraasad iyo xoogagaalnimo aan alaabta aan u lahayn iyo xirfadda shaqooyinka wax nooga bilownaayeen iyo tababar aan kasii qaadanay oo kasii kororsannay arrimahaasaanu ku hellay iyadoo tababar aan sii qaadanay oo xirfadan sida qaabka loo wajaho qaabka macnaha xisaab celinta oo kale qaabka jimlada iyo tafaariiqda loo kala saaro alaabta markaa dee xilliga qiimo dhimista alaabahaas macnaha dee mas-uuliyad weyn weeye horta mar walbana waxay u baahan tahay in layska caawiyo qofka oo isna la tababaro oo baractikaal ahaan loosii fahansiiyo oo kororsi aqoon kororsi loogu daro waxna waa nooga bilownaaye marka ka dhallinyar ahaan idinka xeryaha qaxootiga dhallinyarada joogta fursadda noocana inaad shirkad noocaasa u noqotaan wakiil maxay idinka dhiganta wallaahi waa waa shaqo waa fursad aada dahabi ah marka dee kole qofkii ogna wuu ogyahay qofkii aan ogeyn oo de kole hadda dhallinyaro badan baa nala shaqaysay waxaan ku baraarujinaynaa in dee shaqadooda ay say tahay uga soo baxaan fursadan dee qof nasiib laa hela macnaha aqoon kastaad leedahay waa laki waxaa laga yaaba dad nooga aqoon badan inay jiraan shaqadana u baahan haddana aan hayn marka waa arrin aada u laki ah taxadirna u baahan iyo wakhtigeeda in la geliyo oo macnaha aada looga taxadiro
waxaanaad iibinaysaan macmacaanba ha noqdaan laakiin waa cuntooyin tayadooda ma la hubiyey oo ma laysku hadlayn karaa dhinaca caafimaadka mase waxaa laga yaabaa in wax idinkaga soo noqdaan waxaan horta waddan aan dowlad lahayn kama soo baxaan waddankana shati bay ku soo galaan cashuur bay ku soo baxaan qolada fayadhowrka caafimaadka jeeggareeya sidaasay marka noogu soo baxaan iyadoo oo tayadooda la hubiyey oo dowladda iyo qolada caafimaadka ay soo jeeggaraysa bay noo yimaadaan marka waddankii ka soo baxayaan oo soo waaridayana sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo fuudhka u qaabilsan baa soo jeeggareeya sidoo kale waddanka kenya ay ka soo baxayaan marka annaga baraanjigan hadda waa dee waa nairobi iyo bamaasaa laga soo raraa isagoo la hubiye baa lasoo raraa
ma laga yaabaa inaad waxyaabo kale soo kordhisaan
dee shaqada markii hore waxaan ku bilownay buskudka iyo jukuleedkaas saamboogan waan ku darnay haddana i t wax la yidhaahdo nacnac iyo alaaba noocaasa baan rabnaa inaan ku darno oo kastamka bulshadu ay dalbatay marka qofka mar haddaa bulshada u shaqaynaysadna waxay u baahan tahay in loogu daro loona dhaganuglaado saasa bay ku jirtaa macnaha shaqadaaba ku xidhanba inaad bulshada aad u shaqaynayso aada u jajabnaato taxadir iyo hufnaan shaqo iyo dabacsanaan badan aad la timaado wixii kastamku u baahan yahayna aad u adeeg hufan siiso marka dabcan wixii bulshada u baahato anytime oo ay soo dalbadaan waa ugu daraynaa insha allah dadka aad siisaan badeecadan badankooda waa dad qaxootiya oo aan hanti badan haysan marka sideed ula macaamishaan madeyn baad sii siisaan mase lacag kaashan wax kaga gadataan waxa weeye dee macaamilku waa fara badan yahay qofna waa laga gadanaysaa dayntu way jirtaa kaashkuna waa jiraa marka bihaankuru kaash isii ma dhacayso dayn iska wada qaatana ma suuragal maaha macaamilku waa si dabiici ah oo qofka waxna waa laga qaadaa waxna waa la siiyaa dabcan waxa weeye markuu dayntii hore soo xoreeyo middan baa la siiyaa haaf buu bixiyaa haafna waa la daymiyaa markaa siyaalo badan baa loola macaamilaa oo ay bulshadu si ay dee ay ku dhisan tahay ganacsiguna oo tiir dhexaad u ah ugu dambayntii dhallinyarada xeryaha qaar baa aaminsan inaanay shaqo jirin oo iska fadhiya maxaad dhallinyarada ugu baaqi kartaa dhallinyarada dee shaqo way taal qaxootiga shaqada way hooseysaa oo dee meeshaba qaxootiya laakiin fursado shaqo way ka bannaan yihiin waxaa weeye waxaa laga yaabaa qofku isagoo shaqana u baahan inuu shaqada uu helo ka faano haddii shaqa shaqa lagu gaadhaayo dabcan gacanta in la laabto waxaa dhaanta in la isku dayo isku daygaa ka horeeya horta shaqo raadinta fasti haddaad hesho wax yaroo iska shaqo yara oo shaqo weyn bay kugu ridaysaa annaga waxaan ka bilownay jukuleed keliya olli marka waxaan wadnoba wataa hadda way ballaaratay shirkadda xeryaha dhan iyo tuulooyinka ku heegan bay gaadhay dabcan saasoo kale iyagana waan ku baraarujinayaa inay ninkii wuxuun bilaaba shaqo ah inay shaqada uun korodho aynan aynan siiroo noqone waxuun ku darmaan kaasi waxa uu ahaa maxamuud axmed cabdulle oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale waxayse soo taraysa cabasho ay qaxootiga cusubi ka muujinayaan dhinaca biyaha dadka qaar ayaa xerada oo buuxdhaaftay awgeed waxay degeen dhul aad u fog waxaana ku adag inay biyo helaan qoysaska qaar waxaa ka fog meelaha ay haamuhu yaallaan ee biyaha loogu shubo qaxootiga cusub cabdulqaadir sheegow oo degan meesha ugu baallaysa dhulka ay degeen qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya caqabada ka haysata dhinaca biyaha haanta hal habbo waaye waana nooma dhube ilaa aan socono waaye markaad tagtona laba jirgaan ka badanna ma helayso hadda haddaa soo qaadatona maana duhurkiina ma gaarayso biyahana waa saas waaye hal haan ka- kadib me- meesha b- b- haantin haddii maalin kastoo haddii la keena okay waaye saddex beri afar beri waa maqan tahay isbuuc dhan maro iska maqan tahay taas laan fira ilmihii waxaa u dirna gaduuday waxay soo jiidaan hal hal jirgaan kaasaan ku abnaa aan kuma moodna maana be- haanta maana haan hadda biyo anaga hadda wax noogu tarayso amana deeqayso ma aha faadumo daa'uud oo ka mid a dadka deggan meelaha ugu shisheeya xerada ayaa sheegtay inay biyuhu ku yar yihiin meesha ay ka doonanayaanna ay fogaan awgeed ku qabaan dhibaato badan waa iga dheertaani aniga intii qoysas aan meeshan ku deganahay saa-id ay nooga fogtahay meeshaas haanta waxay taalaa balooga afkiisa hore annagana salkiisa dambaa degannahay marka biyaha saa-id ay nooga fog yihiin saas ay tahayna dantaa nagu kalifaysa haddii lagu shibo halkii maalin lagu shibo waa iska soo dhaansanaa ayadaaba in badan lagu shibaynino halkii maalin lagu shibo dhowr maalina iska maqnaane oo haddana halka maalin xataa biyo badan laga dhaansanaynin marmaraa laba jirkaan kaasoo gaara marmar saddex jirkaan waaya qoyskiiba faadumo waxay xustay inay xanuunsan tahay carruurteeduna ay yihiin kuwo yaryar oo aan ka caawin karin biyo dhaaminta waxaanay hay-adaha samafalka ka codsanaysaa in biyaha loo soo dhoweeyo dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabo toddobaadkan aniga hadda aan kula hadla waa xanuunsanahay dhiigaa leegu shubay biyina awood aan kusoo jiita maystay cunug yaroo toddoba jir a igu weynaa biyahaas iisoo jiidaa zaa-idayna nooga fogtahay biyaha marka waxaan codsanaya haddii ay hay-adda noo awoodo baab inay noo soo xiriiriso beebab ay noo soo xiriiriyaan waayo haanta waa kana way noo dhowdahay in beebab noogala soo xiriiriyo qaxootiga horena zaa-id ay nooga fogtahay markii biyaha noola keenan waxaan ka doonaa qaxootigii hore balooga ugu sokay aan ka doonan karna waxay naqon kartaa m five iyo e j one iyo meelahaas een, aan ka doonan karnaa biyaha biyahana saa-id ay nooga fogtahay meeshaa deganaa ujeedaa m five ama j one iyo ama jedaas kore iyo meelahaas biim adiga xataa qiyaastaada ujeeda inta isku jiraan
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
aadaad umahadsan tahay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
shaqani muxuu gabay nabaduu shawadaa jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskooga geeriga midirigo shaqani muxuu gabay nabaguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskooga geeriga midiriyo gedi dheer muxuu caalaqay gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray gedi dheer muxuu caalaqay gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray maxa samir ka gaaxdaa nasiibgaab yaa dilay isnaaga gaari waay maxa samir ka gaaxdaa nasiibgaab yaa dilay isnaaga gaari waay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maigu furay godoob qaaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday sumaygadeedi gorayoy gabalkuda sumaygadeedi gorayoy gabalkuda shaqani wuxuu gabay laba gara sudhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuri golis nufadiiska joogiri shaqani muxuu gabay laba gara sudhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuri golis midbagsiiska joogiri guunyadu maxay laaba gacantoodu maran tahay gaba tana ku haysaa guunyadu maxay laaba gacantoodu maran tahay gaba kana ku haysaa maxa samir ka gaaxda nasiibkaabiyaa dilay isnaa gaari waay maxa samir ka gaaxda nasiibkaabiyaa dilay isnaa gaari waay godob qaaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay gabaahir maligu furay godob qaaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday suma iigadeedi gorayoy gabalku dhac suma iigadeedi gorayoy gabalku dhac suma iigadeedi gorayoy gab-
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam axmed cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed dheere intaan barnaamijkan barnaamij xegadib u kulmi doono waa anagoo isku duuban oo idinkaga tegaya ammaana alla